wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan isxog waraysi a la qaadatay qaar ka mid ah culimaa udiinka soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka jubbaland intii uu socday kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii culimaa udiinka iyo wasaaradda ay isaga kaashan lahaayeen wacyigelinta la xidhiidha arrimaha diinta iyo weliba acmaasha xajka qaar ka mid a culimaa udiinkii ka qayb galay kulanka ayaa goobta ka hadlay waxayna bogaadiyeen dadaalada isdhexgalka ee waddo wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta jubbaland waa hawl mutadawaca oo ilaahay dartii aan u wadnay ilaahay baan ugu dhowaanaynaa inaannu isu kaalmaysanno oon isu garabsanno oo dowlad iyo shacabba sidii aan u hagaajin lahayn dadka muslimiinta ee mas-uulka laga yahay aan ugu hagaajin lahayn cibaadadooda inaan isu kaalmaysano waa arrin madlab sharci ah wey
waa wasaaradda arrimaha diinta camalka ay haysay waxay ka shaqaynaysa waa arrin diini ah tandiimkana laga maarmi maayo inay wasaaraddu wax tandiimiso nidaamiso culammada iskugu yeedho dadku haddii iska noqdaan isku siidays waxaa laga yaabaa shacabku inay dadku faraha isla galaan laakiin wasaaradda waxaa la rabaa hagitaankii baleenkii dadka lagu kala hagi lahaa toosintii camalka runtii camalka waxaad moodaa wasaaradaha kale waa ka uu ka daciifsan yahay gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh yuusuf cumar oo kulanka hadal dheer ka jeediyey waxa uuna sheegay inay si dhow u wada shaqayn doonaan wasaaradda iyo culimaa udiinka jubbaland